alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalih wasaxbihi wasalama tasliima kaiira ama bacd asalaamu calaykum wraxmat ullahi barakaatu ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu na waafajiyo hadal dhammaanteen bayna anfacaa fi dunya walaakhira wixii aynu ku khaldanana rabbi baynu subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu inoo dhaafo mawduuca ama qodobka waanadeenu ay ku saabsan tahay waa maa yuciinu alcabdu cala alintifaac bishahri ramadaan ama maa yuciinu almar'ata almuslima cala alintifaac bishahri ramadaan waxaa ku caawin karaa ee u fududayn kara gabadha muslimadda inay ku intifaacdo bisha ramadaane ilaahay subxaana wa tacaala uu barakeeyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu nicmeeyey addoomihiisa muwaxidiinta ee caabuda inuu u yeelay mawaasimu khayraad wakhtiyo ay ka sahay qaataan iyo kaalmo ay ka shidaal qaataan ay uga sahay qaataan aakhiro iyagoo hoggaansamaya qaadanayana talada ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey markuu uri watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahay qaata wax sahay aakhiraana waxaa u khayr badan ataqwa oo alcamalu biddiin ilaahay subxaana wa tacaala nafaxaadkiisa ayay ka mid tahay wakhtiyada albaabada raxmaddiisa u fura addoomihiisa rabbi subxaana wa tacaala uu farabadiyo asbaabta dembidhaafka iyo darajo kordhinta sidaa ogeed waxaa la gudboon qof kastoo muslima guud ahaan gaar ahaanna gabadha muslimadda ah bisha rabadaan ilaahay subxana wa tacaala hayna gaadhsiiyee wixii ku caawin lahaa qofku bisha ramadaan inuu ka faa'iidaysto oo uu ku intifaaco hadda inuu ku sii dadaalo waxaanaynu odhan karnaa waa min baabi tahyi'ati nafsi lishahri ramadaan waa bisha oo qofka muslimka ahi uu diyaarinayo naftiisu u diyaarinayo bisha ramadaan arrinka koowaad aynu isxusuusinayno ee qofka muslimka ahi naftiisa ugu diyaarin kara bisha ramadaan isla markaana ku caawin karaa inuu ka mid noqdo bisha ramadaan kuwa guulaysta ee faa'iida ee ka badbaada khasaaraha dadka qaarkood ku dhaca ramadaan wa alyaqiin bianna ramadaana fursatun cadiima wa nafxatun min almawla subxaana wa tacaala qofka muslimkaa waa inuu yaqiinsado oo si dhaba uu u rumeeyo oo qalbigiisa ay u gasho bisha ramadaan horta inay bilaha kale ka duwan tahay islamarkaana ay tahay fursad aad iyo aad u weyn oo ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey addoomihiisa haddii dareenka noocaasi qofka qalbigiisa aanu ku jirin waxaa dhacaysa ramadaan inuu dhayarsado fududaysto islamarkaana aanu ka faa'iidaysan ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo nicmooyinkiisa ay ka mid tahay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam iyadoo nasaaixdiisa iyo talooyinkiisa fiican iyo khayrka ummadda ula jeclaa ay ka mid tahay waxaa in badan laynoogu sheegay kitaabka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam qiimaha ay leedahay bishan ramadaan shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan wuxuu ilaahay noo sheegay bisha ramadaan qiimaheeda isagoo inoo muujinaya inay tahay bisha ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey qur-aanka kariimka ee qur-aanka soo degistiisu ay bilaabantay taas waxay muujinaysaa qiimaha bisha ramadaan ay leedahay waxay qiimo ka kasbanaysaa in qur'aanka kariimka ah oo ah hadalkii ilaahay barakaysnaa wax welibana ay ku barakoobaan bisha uu soo degay waxaa kaloo ilaahay uu inoo sheegay subxaana wa tacaala ramadaan inay tahay fursad weyn oo qofku uu ku kobcin karo toosnaantiisa istiqaamadiisa alla kacabsigiisa khushuucdiisa iimaankiisa iyo diinku dhaqankiisa islamarkaana uu ku bedeli karo naftiisu kaga bedeli karo dhaqamada aan wanaagsanayn iyo dabeecadaha iyo akhlaaqaha xun yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilaahay markuu inoo sheegay soomka ramadaan in laynagu faral yeelay waxa rabbi subxaana wa tacaala uu sheegay xikmadda ku jirta oo ah lacallakum tattaquun oo macnaheedu uu yahay si aad diinta ugu dhaqantaan ugu toosnaantaan oo arrin nagu dhiiri gelinaysaa oo ina xusuusinaysa qiimaha bishan ay leedahay inay tahay fursa litanmiyati taqwa fi lquluub waxa kale oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay bisha ramadaan markay soo gasho albaabada samada in la furo khayr oo dhammina xagga ilaahay subxaana wa tacaala inuu kor ugu kaco albaabada jannadana in la furo waxaasoo dhan waxaa la muujinayaa fursadda qaaliga ee bishan ku jirta shayaadiinta in la xidhxidho gaar ahaan kuwooda madaxa adag ee u taagan harya habeen luminta bani aadamka wuxuu inoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ramadaan markay bilato inuu dhawaaqo mid dhawaaqa oo ilaahay amarkiisa ku hadlaaya oo le yaa baaqiya alkhayri aqbil qofkii khayr doonaya uu soo qaabil macnaa waktigiisi iyo fursaddiisiba taagay oo yaa baaqiya shari aqsir shar qofkii doonaya waktigani ma aha wakti lagu khasaariyo shar iyo macsiyo gaabso waxaa laynoo sheegay soomka bisha ramadaan waa soom farala waana soomka u fadliga badan qofka sooma isagoo waajibnimadiisa rumaysan soomkiisana ay la socoto niyo niyadaasoo in ilaahay ajir kaga doonayo dad fara badani waxay u soomaanuun inay faralka iska ridaan laakiin qofka muslimka ah niyada labaadna waa inaanu ilaabin niyada labaad oo ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala ajir kaga doonayo soomkiisa ku ixtisaabayo man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi qiyaamkiina waa la mid salaatuleylkii la tukanaya ramadaan ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر غفر له ما تقدم من ذنبه iyadoo rasuulku mar kale uu muujinayo qiimaha waktigan uu leeyahay waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay dhab ahaan qofka khasaaroobay guul daraystay inuu yahay qofka bishii ramadaan u soo gashay ee ay baxday iyadoon loo dembi dhaafin macnaa lamu iman asbaabtii loogu dembi dhaafi lahaa raqima anfu imri'in dakhala calayhi shahru ramadaan فخرج ولم يغفر له بور النبي عليه الصلاة والسلام وحد اللوبي وخساري قفك رمضان صوب الشيء والرمضان أي بحري سقون لا إيمان وإلهي قدام يدافع قيمها أي رمضان لا يضع هي فرصة إلهي وقليي نفطة إن وشيقنا حدا قفك مسلم كان عقلي قليه هدو قرتو قيمها وقت بقولي هي هي فرصة إلهي وقليي isla markaana uu ku jiro dareen ah inay dhici karto inaanay fursaddaasi mar dambe soo marin wuxuu dadaalkiisa isugu geenayaa siduu uga faa'iidaysan lahaa waxaa fursadda maanta si fiican u garanaya innagaynala fudud dadkeenna nool kuwa geeriyooday ee maanta xabaalaha ku jira haddii la odhan lahaa bal waxqabsada laydiin fuliyo oo ilaahay wax weydiista waxay weydiisanayaan in adduunyada dib lagu soo celiyo si ay maalin u soomaan si hal ragcada ay u tukadaan taasay jeclaan lahaayeen adduunyada oo dhan intaasay ka jecel yihin waayo waxay garteen camalka saalixa ahi wuxuu sababo ee ah raxmadda ilaah iyo dembidhaafkiisa iyo naciimkiisa iyo kagaabintiisa gaar ahaan markuu waajib yahay khasaaraha ka dhasha marka qodobkaa qof waloo muslimowba gabadh kastoo muslimada hoostaa ka xariiqdo oo nafteeda ha u sheegto ana xusuusiso fursadaha waaweyn ee ku jira bisha ramadaan arrinka labaad ee qofka muslimkaa ku caawin kara gaar ahaan gabadha muslimadda inay bisha ramadaan ka faa'iidaysato waa inay nafteeda u sheegto adduunyadu inay daba jeediso ay sii socoto cadaad sii dhacaysa weeye adduunyadu cumrigii adduunyada ummadda nebi maxamed intii ka soo gaadha waa in aad u kooban haddii maalin laga soo qaado sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa casr ilaa maqrib adduunyada intii kale way tagtay iyadoo ay sidaa tahay baa haddana qof walo ummaddan ka midana cumrigiisu aad u kooban yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sittiin ila sabciin waqaliilun man yajuuzu dalika cumriga ummaddaydu waa lixdan ilaa toddobaatan dadka dhaafaana aad bay u yaryihin arrinka noocaasina oo midaynu aragno waana naga qarsoonayn qofka muslimka ay markuu yaqiinsado inay adduunyadu socoto aakhirana ku soo socoto oo maalin waloo dhaafto aakhira ay u dhoweynayso adduunyadana ay kasii fogeynayso qofka muslimka caqliga lihi waxaa dadaalkiisa uu isugu geynayaa hamigiisa u weynana u noqonayaa taa soo socotee daa'imka oo aakhiraasna u sahay qaadanaya tan baaba'aysa ee go'aysa ee sii dhammaanaysaana ka mashquulin mayso ilahay baa dhi bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun waabqa maalin walbana waxaynu aragnaa dad adduunyadan ka tegaaya ama waxaynu maqallaa kuwa geeriyooday oo dhintay in badan ilaahay subxana watacaala inuu qiyaamo ayna xusuusiyo iyo aakhiro waxyaabaha xikmadaha ku jira waxaa ka mid ah in qofka muslimka ay fursadaha soo maraya uu ka faa'iidaysto واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أرنك الصدحات قفك مسلم كا قاران قوارد مسلمة دا كعاوين أيا إن بيش رمضان كفا إليستو والعزيمة الصادقة انت أنا در رمضان لقارن قوام في عن وين قادو قفك مسلم كاهي naftiisa intuu la showro gooni uula baxo waxyaabaha go'aanka u ah ee uu doonaya rabadaan inuu sameeyo hadda isaga iyo naftiisu waa inay isku waafaqaan go'aan waa inuu hadda sii gaadho alcaziimatu saadiqa waa mabda alacmaali saalix waa halka acmaasha wanaagsan ay ka bilaabanto haddaanu go'aan ka horrayn camalka fulintiisa camalkaasi ma fulo miduu qofku sameeyo ma noqdo haddii uu fulana si dhammaystiran uma fulo walihaada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay weydiisan jiray ka baryi jiray inuu ilaahay ka dhigo mid go'aan u leh inuu waxyaaba wanaagsan sameeyo waas'aluka alcazimata cala rushd ducooyinka rasuulkay ka mid ah sida imaamu axmed weriye ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaan noqdo qof go'aan u leh waxyaabaha toosan ee wanaagsan ilaahay dhoweynaya saada akhiraya inaan go'aansado ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo qof kasta oo muslimaba waxa wanaagsan inuu go'aan u lahaado laakiin go'aankii soo qurana inaanu isku hadlayna ilaahay weydiisto subxaana watacaala inuu u kaalmeeyo ilaahayna uu tala saarto faidaa cazamta fatawakal cala allah wuxuu ilaahay kitaabkiisa ku ammaanay rusushii uu soo diray qaarkood waxaanu ilaahay ku sifeeyey inay go'aan u lahaayeen khayrka samayntiisa iyo fulintiisa ay ahaayeen kuwo naftooda iyo hawadooda ka adag oo go'aan kasta iyo wanaag kastoo naftu aanay jeclayn kuwo naftooda kaga adkaaday ahaayeen fasbir kamaa sabara ululcazmi min arusul walaa tastacjil lahu marka ilaahay subxaana watacaala yidhi wuxuu ilaahay kitaabkiisa ku sheegay kuwa jannada dhaxli doona inay yihiin kuwa naftooda ka xogroraaday go'aan wanaagsan iyo talo wanaagsanoo iyagu ay qaateen fuliyey walow naftooda haba noqoto mid aan doonahayn amaan diyaaro ahayn ama ka wahsanayso oo caajisad ka ah marka ilahi subxana watacala ama man khaafa maqaama rabbi wanaha nafsa can ilhawa faina aljannata hiya almawa qofka aakhiro xusuusan waxyaabaha go'aanka fiican qofka ku caawiya iyo doonista naftiisa in wanaagsanayn inuu khilaafo waxaa ka mida qofkii inuu xusuusan yahay isortaagga ilahi subxana watacaala qofka ilahay isortaaggiisa ka baqa qof walbana ilahay waa la horgeyn doonaa naftiisana ka reeba waxa ay doonayso ee ilaahay aanu jeclayn faina aljannata hiya almaawa waa maqaam aad iyo aad u sarreeya marka hadda naftaada go'aan fiican la sii gaadh intaanad gaadhin bisha ramadaan oo go'aanku gaadh soom xubnahaago dhammi ay soomaan ilaahay subxana watacaala soomku inaga doonayaa maaha inaynu soom ka soomno un wixii markii hore xalaasha inoo ahaa soomka ilaahay waa inaga doonayaa waxaa kaloo ilaahay uu inaga doonayaa isaguna markii horeba laynaga rabayay oo soom mar walba taagana marka ramadaan soo gashana waajibnimadaysu ay sii adkaanayso inaynu ka soomno wax kastoo ilaahay inaga xaaraantimeeyey waa ka ilaahay waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi man lam yadac qawla zuuri waalcamala bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه qofkaan ka tegin hadalka xun hadalka baadilka ah beentii baa soo gelaysa xantii caydii shirkigii bidcadii hadal kastoo xun ilaahay subxana watacaala wax baahiya oo uu qabo ama dan uu ka leeyahay ma jirto inuu ka tago wuxuu cuni lahay wuxuu cabi lahaa marka rasuulku calayhi salatu wasalaam sheegay dad soomaya oo soomkooda wax kale aan ka faa'iida ahayn harraad iyo gaajo mooyahan macna iyagoo sooman bay haddana samaynayeen waxyaaba ilaahay u diiday kuwaasi oo sabab u noqday ajarkii soomka ay ka heli lahaayeen inuu ka gubto go-aan ku gaadh inaad bisha rabadaan salaatuleyl aad tukato soddonka ama sagaal iyo labaatanka habeen ay ka kooban tahayba ood ilaahay subxana watacaala ugu dhowaato go-aan ku gaadh inaad qur-aanka khatintoo dhamayso go-aan hadda ku sii gaadh inaad farabadiso ducada inaad farabadiso dikriga xuska ilaahay subxana watacaala aad xusayso inaad farabadiso sadaqadda inaad farabadiso inaad noqoto qof khayrka u dheereeya oo u soo jeeda go'aamada noocaasa iyo kuwa lamidka ah ayay tahay hadda in la sii gaadho si bisha rabadaan looga faa'iidaysto waxyaabaha gabadha muslimadda ku caawinaya bisha rabadaan inay ka faa'iidaysato waxaa ka mid a in nafta la sii nadiifiyo qalbiga in la nadiifiyo xubnaha in la nadiifiyo oo laga nadiifiyo raadadka xunxun ee macsiyadu ay ku leedahay macsiyadu waa wasakh waa uskag waa uska qalbiga daboola waa uska xubnaha fuula marka ilaahay subxana watacaala yihi kallaa bal raana calaa quluubi maa kaanu yagsibuun dad baa qalbigooda waxa dahaaray xumaantii ay samaynayeen dad baa waxaa qalbigoodu inuu waxba arki waayo sawaaba u indhabeelo khayrkiiyo sharka uu kala arki waayo xumaantii ay samaynayeen fainaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluub alatii fi suduur wuhi ilaahay subxana watacaala macaasidu waa uskag marka rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkii markuu weysaysto xubin kastoo uu maydho biyaha ka daata dembigii xubinta uu ku galay inuu raacayo taasi waxay tilmaamaysaa macaasidu raad la taaban karo oo xun inay qofka kaga tagto xubnihiisa waxaa qofka muslimkaa iyo ka faa'iidaysiga fursadaha qaaliga soo maraaya kala teedee kala dhex gala ee u weyni waa macaasida الذنوب والمعاصي marka qofka muslimka ah si uu ramadaan uga faa'iidaysto haddii isagoo macaasi xambaarsan oon ka toobadkayn ramadaan ay soo gasho wuxuu ilaahay ku ciqaabayaa fursadda noocaasi inay seegto oo aanu ka faa'iidaysan haddii uu xataa cibaadaysto cibaadadaasi mid iimaanu kordhisay iyo alkacabsi iyo khushuuc iyo toosnaan iyo istiqaamo mid u dhadhanta qalbigiisu uu macaansado noqon mayso waa inuu qofka muslimka ahi wuxuu qalbigiisa xumaan ku og yahay ka sii nadiifiyo inuu ka xaadhow yahay uu ka fiiqo xubnihiisana saasoo kale taasina waxay ku imanaysaa rabadaan horteed inaad naftaada horta xisaabiso maxaad khalad iyo dembi ku jirtaa aduu xoogayaal baad isu tawaad sogtay dembiga kaa hor istaagaya ka faa'iidaysiga bisha rabadaan ee aad isku og tahay ilaahay subxana watacaala uga toobad keen qof walo inaga inaga midina towbadda waa u baahan yahi qof odhan kara anigu towbad uma baahni oo biriishka anigu waan ka tallaabay jaranjaradana waan dhaafay ma jiro ilaahay baa ihi watuubu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun guul oo dhami iyo horumar iyo wanaag oo dhamina towbaddu inaga xidhan yihi ilaahay baa ammaanay oo inay guulaysteen tilmaamay addoomaha mar walba naftooda ka nadiifinaya xumaanta iyo wasakhada dembiyadu ay leeyihiin qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha dab ahaan waxaa guulaystay qofka naftiisa ka nadiifiya dembiyada iyo xumaanaha iyo macaasidu raadka xuna ay leedahay waxaana khasaaray ka naftiisa xumaanta dhex fadhiisiiya xumaantii uu ku dhacay iyo khaladkii uu galay ilaahay subxana watacaala uga toobad keeni waaye marka macaasida aynu ka toobad keenno naftana aynu xisaabinno ilaahay baa subxana watacaala ina amray aynu nafteenna xisaabinno mar walba yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قفك مسلم كاهي wuxuu berri qiyaami waa berri geeridii waa berri wuxuu u horumarsaday oo camala waa inuu aad iyo aad u rogrogo wax wanaagsan oo badbaadinaya isagoo wax xun sabab u noqonaya inuu ilaahay u cadhoodo subxaana watacaala kadibna u halaagsano waxyaabaa ku caawinaya gabadha muslimadda bisha rabada inay ka faa'iidaysta waxaa ka mid a ducada qofka muslimka waa inuu ilaahay in fara badan weydiisto atawfiiq waayo awood iyo xeelad ma lihin aynu la madax bannaan nahay oo aynu khayrka ku samayn karno rabadaana kaga faa'iidaysan karno waa inaynu in badan ilaahay caano weydiisanno inuu ilaahay noogu kaalmeeyo ka faa'iidaysiga bisha rabadaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inala talinaya wuxuu hi ixris calaa maa yanfacuka wixii nafciyo waxtar kuule ku dadaal wastacin billaah ilaahayna kaalmayso yacni utlub ilcawna min allah ilaahay subxaana watacaala waxaad weydiisataa waxa wanaagsan ee aad doonaysa inaad samayso ee aad go'aansatay inuu ilaahay kuu fududeeyo rabbi subxaana watacaala kugu caawiyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi saxaabigii la odhan jiray mucaad ibnu jabal yaa mucaad innii uxibuka fillaah mucaadow ilaahay daraaddii baan kuu jecelay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hadalkaa u horreysiiyey hadalkaa tilmaamaya inuu mucaad jecel yahay ilaahay daraaddii u jecel yahay talada uu siinayo qiimaheeda si uu mucaad u dareemo falaa tadacanna an taquula dubura kulli sala allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ha ka tegin salaad kasta dabadeed inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika ilaahay waxaad igu caawisaa ood igu kaalmaysaa xuskaaga wa shukrika iyo mahadnaqaaga wa xusni cibaadatika iyo cibaado wanaaggaaga dikrigu waa diintii oo dhan camal kastoo wanaagsan oo qofku uu sameeyana waa shukri xusnu lcibaadana waa darajatu lixsaan inuu qofku gaadho oo ilaahay u caabudo subxaana watacaala siduu arkayoo kale hadduu darajada hoos uga dhacana inuu ilaahay caabudo subxaana watacaala isagoo mar walba dareensan oo qalbigiisa ay ku jirto inuu ilaahay subxaana watacaala uu daalacanayo marka ducadan ah lagu dadaalo bisha rabadaan ilaahay subxaana watacaala inuuna gaadhsiiyo islamarkaana ina waafajiyo bisha ka khaniimaysigeeda iyo inaynu kuwa ka faa'iidaysta ee guulaysta aynu ka mid noqonno ilaahina subxaana watacaala taa haynoo fududeeyo arrimaha gabadha muslimadda ku caawinaya bisha rabada inay ka faa'iidaysato waxaa ka mid a in gabadha muslimadda ahi ay samaysato jadwal jadwal alcamal fi ayaami wa layaali ramadaan maalmaha iyo habeenada ramadaan maxaa kuu qorshaysan haddii ramadaan bilaa qorshe ay kugu soo gasho waxa laga yaaba khayr fara badan inuu ku seego salaadaha faralka iyagu waa geedka go'an mar walba faral bay nagu yihiin ramadaan markay soo gashana waa wakti fadli badan oo fadligooda uu sii badanaya salaadaha ilaalintooda in waktiga u horeeya u fadliga badan inay tukato inay qalbi soo jeeda oo khushuucsan ay ku tukato salaad walba inay tukato iyadoo ay xisaabta ugu jirta inay noqon karto salaada u dambaysa salaada u dambaysa ee salaad kale uga dambaysa aanay jirin in salaadda ay iska saxdo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u tukan jiray ay akhrido amabase ay dhegaysato oo salaad cilmi ku dhisan ilaahay subxana watacaala ay u tukato soomkeedu inuu noqdo soom dhammaystiran oo wax kastoo laga xaaraantimeeyey maalinka ramadaan ay ka soomayso oo siyaamu aljawaarix qalbigu inuu soomaa loo baahanyey wuxuuna inuu go'aansado inuu ka soomo indhuhu xaarayna eega waa inay ka soomaan carabku inuu xumaan ku hadlo waa inuu ka soomo dheguhu in xaaraan lagu dhegeysto waa inay ka soomaan gacmuhu xaaraanta lagu taabto ama lagu qabto waa inay ka soomaan luguhu waa inay ka soomaan inay xaaraan meel xun ay ay u socdaan oo u tagaan xubnahoo dhan waa in la soomsiiyo soomkana waa in loo dadaalo oo ixtiyaad loo sameeyo iyo dadaal dheeraada qur-aanka kariimka jadwalkaaga waa inay ku jirto inaad qur-aanka kariimkaa aad akhrido xataa haddaanad hore u aqoon isku day bisha rabadaan qur-aan intaad baran karta inaad barato waanaad baran kartaa dhab ahaan ilaahina subxaana watacaala hadduu xataa kugu adag yahay ajar baad kaga helaysaa oo ajrul ijtihaada ajarkii dadaalka ducada aad u farabada bisha rabadaan qofka sooman wuxuu ku jiraa xaaladaha ducada ilaahay u aqbalo mid ka mid ah maalinta rabadaan oo dhan ayaa ducada qofka soomali mustajaab ay tahay xadiidka sida gaarka u tilmaamaya marka qofku waa furi waktiga afurka la gaadho isagoo xadiid daciifa u yihi waktiga afurka iyo waktiyada kaloo dhan waa isku mid wakti walba ku dadaal gaar ahaan waktiyada sida gaarka loo sheegay uu ka mid yahay thuluthu leyl alakhiir habeenka saddex meelood marka loo dhigo meesha u dambaysa ee ilaahay uu leeyahay yaa i baryaan ajiibaya i weydiisanayoon siiyaa yaa dembi dhaaf rabo oon u dembi dhaafaa waa fursad aad iyo aad qaali u ah bisha rabadaan go'aamada iyo jadwalka fiican ka mid noqoto inaad sadaqad la baxdo hana yaraysanin waxaad sadaqadaysanayso waxaa laga yaabaa in yari inay wax badan tarto in yar oo aad loogu baahan yahay in lagugu dembi dhaafo ikhlaaskana ku dadaal acmaashaada oo dhan in camalkaaga o dham ilaahi subxana watacaala daraaduu noqdo dikriga aad u farabadi bisha rabadaan dhexdeeda xuska ilaahi subxana watacaala carabkaagana bar ikhlaaskoo ka mid ah acmaasha quluubta acmaashoo dhanna asal u ah aada ugu dadaal man saama ramadaana iimaan waxtisaaban soomkaagu ha noqdo mid iimaan iyo ikhlaas iyo inaad ilaah ajir kaga doonayso mid u dhacaya saasoo kale acmaasha kale saalixa bisha rabadaan aad samaynayso waxaan ku gebagabaynayaa dumarka muslimaadkaa bisha rabadaan marka laga yimaado cibaadaadka ay naftooda u samaynayaan shaqooyin kaloo badan bay qabtaan wakti badan madbaxa ayay ku qaataan waxaan idinkula talinayaa madbaha inaad ka dhigtaan mixraab madbaha laftiisa mixraab yacna makaanu cibaada meelaad ilaahi subxana watacaala ku caabudaysaan waxaana taa suurto gelinaya marka koowaad dad sooman baad u shaqaynaysaan aad u khidmaynaysaan in arrinta noocaasi aad cibaado u niyeysataan iyo ilaahi subxana watacaala inaad ugu dhowaataan oo aan idinka noqon inaad gurigiinni aad ka shaqaynaysaan oo niyada fiican shayga mubaaxa ah cibaada ayay u beddeshaa oo ay ka dhigtaa waxa kaloo goob cibaado madbakh uu ku noqon karaa gabadha muslimadda ahi intaa ay madbakha ku jirto inay kitaabka ilaah akhriyayso iyadoo hawsheeda wadata inay ilaahay subxana watacaala xusayso inay mar dhegaysanayso qur'aan mar muxaadaraad inta ay hawsha hayso oo dhan inay cibaadada u fududee iyada iyo hawshaa mar la wada qaban karo inay aad iyo aad ugu dadaasho oo madbaku aanu noqon mid iyadoo la aamusan yahay in lagu jiro ama hadal iyo sheeko kala un la wado waktiga faraha badan ee dumarkeena madbakha ay ku qaataan khayr fara badan ayay kaga faa'iidaysan karaan ilaahay subxana watacaala xuskiisa oo qur-aanku u fadli badan yahayna waxyaabaha xataa camalka fududeeya ayuu ka mid yahay markii faatima radiallahu canha oo inantii rasuulka calayhi salatu wasalaam ay ka cabatay inay shaqadii ku badatay islamarkaana cid u shaqaysa aanay haysan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu baray iyada iyo caliba markay gogashooda tagaan habeenkii firaashkooda tagaan ay hurdo u diyaargaroobaan inay saddex iyo soddon jeer yidhahdaan subxaana allah saddex iyo soddonna alxamdu lilah afar iyo soddonna allahu akbar arrintaasaa qof idiin shaqeeya idinka khayr badan buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay haddaad kaga baqato madbaqa dhexdiisa ood ilaahay ku caabuddo arrimaho dhan ilahay baa kuu fudaynaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa ilahay baynu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu rabadaan inuu gaadhsiiyo iimaan islaamnimo iyo caafimaad qab kuwa ka faa'iidaystana ilahay inuu naga dhigo taana inu waafajiyo rabbi subxana watacaala dhammaanteen haynoo dembi dhaafo kuwa xanuunsanaya ilahay inoo caafiyo kuwa dhintay ee muslimiintaana ilahay subxana watacaala u naxariisto صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته